suuqa dhammaantiis waa naga besbeelay xalay si musiibo rabaaniyahaan heshay middaas waa mid aan dadka kala siman nahay laakiin xoolahayni amaha ku baaba'een dadkana sidooda kaleeto sidoo kale u baaba'een annaga hadda sida aan u muujid anagoo gacmo miranaa kala tagnay laakiin alxamdulilah ilaahay ku shukrihaynaa xoolahayna wixii baaba'ay sabri ima allahana meesha waxaa ku lahay dukaan iyo bacadlaa oo isu dhex furan oo afridooda laakiin alxamdulilah ilaahay mahadiis waa waa intii wax nuu gaarreebo waa nuu gaareen waana ku besbeelna hadda saa ujeed derbigeyna waa waxaa meesha ku dudunsan musiibadana mid oo ilaa laamiga ilaa ishaysato bacadlaha waaye suuqa afri qaybood oo kale ahay bacadlihii kawaankii oo qaybta qudaarta qaybta maacuunta qaybta harqaamanka dhammaan waa besbeeleen waxaan joogaa lix sano camal aan joogaabo waan isku cusuba masiibadaanoo kale weliba ma arkin ilaahayga isiyaansa haddaana ilaahay isii haayo waana maqdir ilaahay wax ka sheeg ma lahan alxamdulillah shukri waxaan sheegaynaahe suuqa waxaa kasoo bilawda gadaal imaamaa isdhehayni waxuu kasoo bilawda gadaal qandaladan gadaalo waxuu ka kaca ma helo soo soo socdaan ba arka dabaa yimid dabaa yimid dabaa yimid na soo gaari maayo alaabta iska bixin alaabta aan baxsano alaabta iska bixin na soo gaari maaye waa la dilaa waa la dilaa wax la dilaba ma jiranbo kadib haddaba nagu yimid kadib aan baraarugno aan wacay lamid gaar iyo timid lamid gaar iyo aniga gabar la jirtaa sida ku daldalna iyo dadkan oo inay dhacaan buu yimideen alxamdulillah shukri waxaan sheegaynaa ilaahay wuxuuna sii ilaahana sii haayo ma qiyaasi karo ma qiyaasi kari oo waxaa inta soo gidaad saaray safaaxadda waas ku camir ha loo jeeda ku camir ha loo jeeda birida ama soo adeega intaad ku waxay saabi kartaa xisaabi ma kari ma xisaabi kari oo meel iguma qorro bilbalta miinaad maalinkii la camiray iyo biriga inta dhaxaan ku soo daldalaya weyla safaaxadiisu abuuxeen dukaankayga helaqo u yihin alxamdulillah shukre waxaan sheegahay xisaasi ma kari ilaahay aan ku mahadihaynaa